wasiirka arrimaha dibadda jarmalka sigma gabriel oo yimid muqdisho ayaa kulamo looga hadlaya xaaladda soomaaliya wuxuu la qaatay dhigiisa soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhinacyadu waxay ka wada hadleen xaaladda soomaaliya gaar ahaan waxay dul istaageen abaaraha iyo amniga wasiirka arrimaha dibadda jarmalka ayaa xusay in soomaaliya hadday qaada tillaabo wanaagsan oo dhanka horumarka wuxuuse hoosta ka xariiqay inay jiraan caqabada ay ka mid yihiin amniga soomaaliya dowladda jarmalka ayuu sheegay in soomaaliya ku taageeraysa lacag gaaraysa toddoba milyan oo yuuro si ayna wadi doonaan taageerasiinta soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadlay kulanka kadib ayaa bogaadin u jeeday jarmalka taageerasiinta soomaaliya wuxuuna xusay jarmalku inay ho saaxiib dhib oo soomaaliya ay lahayd weligeed si ayna wadi doonaan xiriirka labada dowladood iyo wada shaqaynta waxaan rajeynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeena european unionka waxaa kaloo rajeynaynaa maadaama dalkeenu isbedelay sidii ay nooga shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeena dalka maanta ay tahay dibudhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaarta laga badiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shaqabka shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan ayna ku kalsoon yihiin
maanshaha muqdisho uu maanta soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda jarmalka waxay qayb ka tahay barbar istaaga jarmalka ee u muujinaysa dowladda soomaaliya dowladda jarmalka ayaana ka mid a dowladaha midooda yurub ee taageerada siiya soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho